wasiir ku-xigeenka warfaafinta somalilan ayaa sheegay in aanay jirin adeegyo ay xukuumadda ka goysay magaalada laascaanood ama duqeymo ay u geysatay goobaha caafimaadka iyo masaajidda hadalka wasiir ku-xigeenka ayaa daba socda eedeymo maalmihii lasoo dhaafay loo jeediyey in ciidamada somalilan ay waxyeelo u geysteen goobaha adeega dadweynaha wariyaha v o eda magaalada hargeysa sagaal mustafa xasan ayaa warkan inoo haysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan siciid xasan habane oo kula hadlay warbaahinta magaalada hargeysa ayaa ka waramay xaaladda magaalada laascaanood waxaad ogtihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka baxay magaalada laascaanood shantii bishii koowaad laba kun iyo saddexiyo labaatan welina ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo uu dusha uga eegaya waxaase jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada laascaanood maalintii ay bisha labaad lix ahayd sanadkan laba kun iyo saddex labaatanka waxa uu galay maalintiisii saddexaad kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ku eekaa ama joogay agagaarka magaalada laascaanood waxaa kaloo aanu sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada ah kuwaasoo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada laascaanood wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaanay jirin wax duqeymo ah oo ciidamada somalilan ay u geysteen buu yidhi cisbitaalada iyo masaajidda
xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa kale caddaynaysaa inaanu jirin adeegyo ay ka geysay magaalada laascaanood mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranku meelaha dadweynaha sida cusbitaalada iyo masaajidda kuwaasoo qaarkood ay ahaayeenba cusbitaalada iyo biyaha iyo waxa adeegyadaasi kuwa ay qaranku marka horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'idaystaan waxaa kaloo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeeddadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majara habaabin ku sameeyaan xogaha rasmigaa ee la xidhiidha xaaladda laascaanood waxaad og tihiin sawirada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah adeegyada asaasigeenu sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida cusbitaallo ama masaajido ama meelo kale inay yihiin sawiro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye ugu dambeyntii waxa uu sheegay wasiirku inay somalilan ka go-an tahay diyaarna u tahay in xaaladda magaalada laascaanood lagu soo dabaalo wadahadal iyo is-afgarad buuxaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan mar walba waxaa ka go-an in arrinta laascaanood lagu dhammeeyo nabad iyo wadahadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ay hore u go-aamiyeen sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa